barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee saacadda washington d c waana maalin khamiis ah afar iyo tobanka bisha januari ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaan idinku hayno idaacadda iyada duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada gobolka sool oo ka qayb qaadanaya dadaalo nabadeed oo ka socda gobolkaasi walaal waxaan soo jeedinayaa dhammaan dhallinyarada meel ay joogaanba in ay nabadda hormuud u noqdaan weliba kuwa waxbartay dhinaca diifadda iyo ay meesha ka saaraan qofka jaahilka ay waxba aan baran baa wax dila qofku hadduu waxbarto wuxuu garanayaa qiimaha ay naftu leedahay iyo qiimaha ilaahay agtiisa ay ka leedahay qofkaan waxba baranin intaa midna garan maayo waxaad sidoo kale maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo loo furay dhallinyarada magaalada boosaaso heesihii ayaan sidoo kale barnaamijkeenna ka maqnayn
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka madaxweyne donald trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee taariikhda maraykanka laba jeer xilka laga qaado kadib markii aqalka wakiilada ay arbacadii shalay si aqlabiyad leh isugu raaceen xilka xayuubintiisa aqalka wakiilada oo ay dimuqraadiyiintu aqlabiyadiisu heystaan ayaa waxaa xilka xayuubinta madaxweyne trump haa ugu codaysay laba boqol laba iyo soddon mudane oo ay ku jiraan toban xildhibaan oo jamhuuriga ka tirsan halka ay maya ugu codeeyeen boqol sagaashan iyo toddoba mudane oo dhammaantood jamhuuri ahaa aqalka wakiilada ayaa xilka qaadista trump u cugsaday kicinta qaralaase oo ay toddobaadkii hore taageerayaashiisa xoog ugu galeen xarunta koongareeska ee magaaladan washington d c xilka qaadista trump ayaa kusoo beegantay iyadoo hal toddobaad oo keliya ay u hartay xilliga uu xafiiska ka degayo madaxweyne trump arbacada soo aadan ayaa la filayaa inuu xilka ku wareejiyo madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden wararka ka imanaya dalka siiriya ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee israel ay duqayn ku qaadeen deegaano ku yaala bariga siiriya oo ay ku dhinteen in ka badan siddeed iyo toban qof sida ay sheegeen kooxda xuquuqda aadanaha u dooda ee reer siiriya ee fadhigoodu yahay dalka britain israa'iil ayaa marar kooban ka qayb qaadata howlgallada dagaalada ka socda dalka siiriya dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyeyna waxaa la sheegay inay duqaymo ka geysteen iyagoo ka jawaabaya dhaqdhaqaaqyada ciidamada milatariga ah ee iiraan taageerto ee ku sugan dalkaasi wakaaladda wararka siiriya ee saana ayaa sheegtay in weerarkaasi uu ka dhacay magaalooyinka dayral-suur meydaan iyo weliba bokamaal kooxda siiriyaanka ah ee xaruntoodu tahay magaalada london ee xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in tirada dhimashada weerarkaasi uu galaaftay ay kor u dhaaftay siddeed iyo toban qof saddex iyo labaatan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen
halkaaad nagala socotaanna waa v o a washington duhur wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta aynu ku bilownay qaar ka mida dhallinyarada ku nool gobolka sool ayaa isku dayaya inay kaalin weyn ku yeeshaan dadaalo nabadeed oo ka socda gobolkaasi xilli ay jiraan dagaalo beeleedyo ay ku dhinteen dhallinyaro tiro badan haddaba kaalinta dhallinyarada ee nabadeynta iyo kahortaga colaadaha ayaa wariyaha v o wda laascaanood cabdikariim olol waxa uu ka waraystay cabdilaahi garaad abshir saalax oo ka mid a hogaanka dhallinyarada gobolka dhallinyarada aqoon-yahanada ee gobolka sool oo barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a u warramaya ayaa ka hadlay muhiimadda nabaddu leedahay iyagoona si weyn ugu booriyey heshiisyada beeluhu ay gaadheen in si weyn loo fuliyo cabdilaahi garaad abshir saalax oo ka mida dhallinyarada aqoon-yahanada ee magaalada laascanood ayaa ka hadlaya muhiimadda nabaddu oo ay iska leedahay bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku bilaabayaa guud ahaan deegaanka nabad waarta oo ballaadhan baa imika ka jirta ilaahay ay u siyaadiyo waxyaalo badan baa baa bulshooyinka u caddaaday deegaanka dhalinyaro nabad aan dhalinyaro hormuud u ahayn ma hirgasho waxaa la waari maysta wara kaa haro dee anu waxaan aaminsanaa dhalinyaradu mar kasta waxay ahayd halbowle waxaa caqabadaha ugu badan ku hayeyna waa odayaasha weliba odayaasha dhaqanka kelmad iyo fikrad khaldan oo laga dhaadhiciyo la yidhaahdo mustaqbalkii biri baanu meesha ka saarnay ka xabadda ridaya waa dhalinyaro oo labaatan jir kaa la adeegsanayo ka dhimanaya maalin kasta labaatan jiraa la aasayaa hadhowna waxaa ka heshiinaya odaygii ama kii soo diray ee lacagta ku bixinayay ee ka dambeeyey in wax dilo ama la dilo kuwii ugu dambeeyey dhalinyaraa ka qayb qaatay weliba dhalinyarooyinka magaalada iyo kuwa magaalooyinka ugu waaweyn deegaankan aan imika ku sugannahay oo ku suntanaa inuu guud ahaan deegaanada soomaalida colaadihii hadheeyey isagu kuwii ugu sii dambeeyey soo jiitamayay ku jiray la odhan jiray maalinba laba reer baa waxaan rajaynayaa oo aan filayaa inay taasi meesha ka bixi doonto dhalinyarada inay waaya arkeen indhihii u kala furmeen oday dambena aana sugi doonin annaga ayaa ka wax dila iyo kala dila labadaba ay naga go-aysaa wixii ima ka dambeeya kala cafinaya kalaba diinta islaamka waxay ka qabtona waanu marinaynaa odayaashana muhiimad badan siin mayno imika kadib nabadii ugu dambeysay nabadihii ugu dambeeyey tii ceegaa ka dhacday dhallinyaraa hormuud u ahayd tii adha cadeeya sidoo kale dhalinyarada nabadda waxay ka go-daa dhalinyarada labaata jirada ee qoryaha sita odaygu biri isagu magta xitaa isagaa iska qaadanay marka waa ilaahay mahadii balgaraad waxaad iga warantaa doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karaan in nabadda la adkeeyo dadkuna nabadgelya ay ku noolaadaan iyo bal iga waran door intee la-eg bay ku leeyihiin
adkarina runtaa waxay ku leeyihin door muhiima oo aada u ballaadhan guri kasta dee labaatan jirka jooga haddee maanta axbaddu markay dhacda laba reeroo isdilaan odaygu ciidamin maayo qofka ordaya qoriga qaadanaya waa labaatan jirka guriga jooga ee xooga kaasi hadduu miirsado yidhahdo aabe may maqli aniga walaalka nabad baan ka gaaraya dhimashadiisa isaga unbay ka go-da waana ta ugu muhiimsan door muhiima bay kuleeyihin runtii oo aada u muuqda waxaana ku cadaynaysa dee markay gacmaha isqabsadaan sida aan wax dambe u dhicin ee looga heshiiyey ummaddu ay isugu soo dhawaato maadaama aad nin dhallinyaro aad tahay sidoo kalena dee aad ka soo jeedo qoys dhaqan waxyaaba aad is leedahay dhallinyarada waa lagu horumarin karayaa oo waa lagu jihayn karayaa maxay tahay
waa mahadsantaha waa si wacan dhallinyaradu caqbado badan baa jira oo saan horeba kugu sheeg dhinaca odayaasha ka haysta iyagu hal khalad bay leeyihiinoo boqolkiiba toddobaatan waa dad wax kala garanaya dhalinyarada meel qabto ee kelmadaha hadheeyey iyo horjoogsiga madax ka istaaga odayaashu sideed jira maanta talinayo janisba ma helaysid hadeerto golayaasha dhaqanka marka laisugu yimaado soddon jir ama labaatan jir waxgaradoo hadalka meesha ugu tegaya loodhanaya muxuu ku hadlayaa isagaa ogaaba godobta reerhebel naga dhexaysa iyo waxaanu isku lahayn toonna marka caqabadaha ugu waaweyn hadheeyey bay jirta dhalinyaradu ma khaldana boqolkiiba toddobaatan sideetan waa dad caadiyo miir qaba labaatan baa la helayaa iska waktiga dhallinyarnimada ku jiro la oran karo waxay isu yaqaanaa inaysan gaadhin heerkii ay talin lahaayeen ama ay door muhiima ka qaadan lahaayeen laakiin labaatan jir ninku markuu labaatan jirsado waa xaajaqaad oinka aad soo jeedinayso maxaa ka mid a aqoon-yahanada kuwa jaamacadaha dhigta dhallinyarada kale ururada bulshada maxay yihiin
waxaan soo jeedinayaa dhammaan dhallinyarada meelay joogaanba in ay nabadda hormuud u noqdaan weliba kuwa waxbartay in cadiifadda iyo ay meesha ka saaraan qofka jaahilka ay waxba aan baran baa wax dila qofku hadduu waxbarto wuxuu garanayaa qiimaha ay naftu leedahay iyo qiimaha ilaahay agtiisa ay ka leedahay qofkaan waxba baranin intaa midna garan maayo qiimaha ay naftu leedahayna garan maayo qiimaha ilaahay agtiisa ay ka leedahay qiimaha waxa dambeeyana garan maayo intaas farqiga udhexeeya waa intaa ee aadka u weyn waxaan soo jeedin lahaa dhalinyarada aqoonyahamiinta waraasdhiganina jaamacad iyo urur iyo meel walba nin barbar ka baxdaba kayla qaleen labaata jir walbow labaata jir walba waa lagu sugayaa reer iyo dal iyo deegaan baa ku sugaya nin walbo meesha aad kaga aadid nabadda iyo hormuudka maalmaha weliba dadka aadka dhalinyarada lagu baxdo xiliyada nabadda ugu yaraan wax aad qaban karta haddii walaal kaa dhinto ugu yaraan waxaad qaban kartaa waa inaad nabadda hormuud u noqotid oo tiraadid aad maanta anigay daba fadhiista walaalkay waxaan soo jeedin lahaa in soomaali soomaaliya dhan baa burburtay sida soomaaliya burburtay baa reeruhu burbureen oo qoysqoysu burbureen oo deegaan deegaan loo burburo burburka dhibaatadan iskale soddon sano burbursanayn waa laga baxaya ilaahay ciidankii saansaan wacan baa muuqata aynu hormuudu noqono waqti dhow waxaa la gaadhayaa in qof aan waxba qalin sidan uusan jaanis helin maanta reer hebel iyo qoys iyo musuq maasuq baa laga yaabaa in wax lagu helo laakiinse waqti waxaa la gaadhayaa nin hebel baa muuqda oo waxbartay wax lagu heli doono dhalinyaro intaas ma soo jeedin lahaa wasalaamu calaykum haatanna aanu jaleecona dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanay fanaanka mursal muuse
ma ilmu dhardada dhabankaygu sow imaadigan waadhka hilowga ma ilmu dhardada dhabankaygu sow imaadigan waadhka hilowga wadne aad dhexdhegtaad dhaabu leeday dhaga kuu nugulbaa ku dhagugta kugu dhaab rabbigay dhimirkayga dhaga kuu nugulbaa ku dhagugta kugu dhaab rabbigay dhimirkayga dadigoo idilkaan ka dhowaystay wadne aad dhexdhegtaad dhaabu leeday dhaga kuu nugulbaa ku dhagugta nafdhallaanka sidooda ku dhowrtaa ka dhifaysa wixii ku dhibaya halla dhaafin baldhoola cadaynta nafdhallaanka sidooda ku dhowrtaa ka dhifaysa wixii ku dhibaya halla dhaafin baldhoola cadaynta
tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay afar iyo labaatan koox oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa furmay iyadoo oo ujeeddada tartankanina ay tahay in sare loo qaado isdhexgalka dhallinyarada aadan cabdinaasir cismaan oo ah guddoomiyaha dhallinyarada barakacyaasha boosaaso ayaa tartanka uga warramay wariyaha v o e da ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf yuusuf oo tartanka aan qabanay waxaan u qabanay afar iyo labaatan kooxood oo iskugu jiro barakac iyo deegaan ayaan u qabanay annagoo ologol leh in ay dhexgalka bulshada ay si u qurux badnaato uusan dhicin mararka qaar ee lagu fariisto meeraha meheradaha ay dhalinyarta iskugu imaato iskugu sheekaystaan in dhalinyarta ay isku soo dhowaadaan ee kala muujiyaan galgaceel ayagoo kaga kaaftoomayo dee qabyaalada iyo isfaquuqa iyo qofka macnihii qof kale takuure meebtakoorka si ay bulshadaas isku dhex gasho ayaan ugu talagalnay si ay isku dhex galaan dhalinyarta deegaanka iyo dhalinyarta barakaca ay u saaxiibaan ayaan tartankan ugu talagalnay si gacmo waxaa leeyahay wadajir ay ku gaaraan ay guul ku gaaraan si ay dhalinyarta gacmaha isku qabsadaan ay iskugu soo dhowaadaan saaxiibna ku noqdaan oo ay muujiyaan soomaalinimadooda ayaan tartamakan oga goon leenahay balse hadda waxaan go-aansanay in ay dhalinyartii isdhexgal ay u noqoto oo xagga iyo xaggaba ay kooxihii isdhexgalaan labadii dhalinyar isdhexgalaan ayaan ugu talagalnay si meesha ugu baxdo keli socodkii iyo isfaquuqii iyo dhibaatooyinkii ka dhalanay dhalinyarta ka dhalanayay midibta koorka dhexdooda ka dhalanayay si ay dhalinyarta dhibaatooyinkaasoo dhan loogu gudbo oo dadkii walaalnimadooda u muuqato si meel kastoo loogu arko ayaan u qabanay afar iyo labaatan kooxood oo kubadda cagta tartankaas ayaan u qabanay afar iyo labaatan kooxood oo kubadda cagta ah ma markii ugu horreysaba in dhalinyarada deegaanka iyo dhalinyarada kale ee barakacyaasha magaalada boosaaso tartan noocaana loo haa waa markii u horreysay oo ah in loo qabto barakac iyo deegaan laiskugu daro tiri intaa la eg waa markii noogu horreysay oo intaas aan qabanno oon soo dhoweyno insha allah hadeerta hore wax dhibaata kuma qabno waxaana ka rajaynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay say nagu taageeri karaan dhalinyartaas ay nagula taageeraan wixii tala iyo tusaale ahba marka maxaa ku doorateen inaad tartankaas u qabataan dhalinyarada yuusufow taa waxaan ku dooranay in ay dhalinyarta isdhex galaan oo ilaa iyo hadeerta hore isdhex fadhiyaan deegaankii iyo barakicii ay meel wada fariistaan oy wada sheekaystaan oy saaxiibo noqdeen taa darteed ayaan u qabanay koobabka noocaas ah saaxiibtinimo way ka dhexaysay markay qofka labada ay isdhexgalaan iyo markay dee isdhexgalayna laba ayay kala tahay waxay noqonaysaa laba qofood oo isdhamarayso laase markii kubadda lawada ciyaaro waxay noqonaysaa laba qofood oo saaxiib ah oo mar kasta is arkayo waa laisku baranaya waa laisku salaamaya isku dhawaashadaa badanayso saaxiibtinimadaa badanayso waxaa meeshii ka baxaya dhibaatooyinkii ahaa in sidii qof aan isgarin isdhaafaan oo kale baa meeshii ka baxayso waxaa soo dhowaanaya galgaceel walaatinimo iyo soo jiidiso iyo in qofku mar kasta isa salaantaan oo saaxiib xaaladda ka waran geemkii xaguu maraya uu kaa waraysta xaaladaha marka koobku meeshu marayo taasna waxay idin gowlxaar u tahay saaxiibtinimada iyo nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarta ma jiraan baahiyo ay dhalinyaradu ay qabaan oo ku aadan qalab isboorteed ay u baahan yihiin yuusuf oo taa waa su-aasha ugu muhiimsan oo maanta dhan anaga xitaa madaxii kolley ka dhex guuxiisay oo nasiib u yeelan waayey way jirtaa sababtoo ah waxaa arkaysaa naadi ay maaliyihiis dhammaystirneen iyo kuwa ay u dhammaystiran yihiin waxaa arkaysaa ciyaartooy kabala-aan ku dheelayo taasoo kalifaysa inuu qofka yahay waxala-aan kubadiina hami u hayo marka way jiraan dhibaatooyinkaas aad iyo aad bayna ugu liidan yihiin dhalinyarta qalabka isboortiga waxaa arkaysaa laba qofood oo kaba wada wadaagaysa ninkaa markii la bedelo oo ninka banaanka joogo kabihiisii soo qaadana garoonka ku soo gelayo kan markii la bedelo kaa kale maaliyadii ninkan ku dheeli uu soo gashanayo oo dhididkiisii iyo isagoo qaba ninka kanta ka dulgashanaya fanaad kale ka dulgashanayo marka dhibaatooyinkaasa ugu badan waa tan annaga nagu muhiimsan in dhalinyartaas si qurux badan dee sidii qof oo bili-aadan wax u tari karo oo u tararo soo garab istaagitaanka u baahan in raggaa la qalabeeyo kabahoodii iyo maaliyadahoodii si qurux badan haduus ilahi raali ka aado cid allaaliya ciddii markaas awoodda in ay raggaas wax siiyaan ay soo siiyaan tartankan hadda waa socdaa waa fudheen marka sidee u ciyaaraan dhalinyarada tartankaasi ka qaybgeliya waxaa kan yuusuf hortaan kaa waramo waa isku dhex jiraan waxaa jira garuubada way isku dhex qasan yihin isku dhex lifaaqan yihiin wax goon u sooc ma jiro waxaa jira un keliix inuu naadiga ku magacaaban yahay deegaan isagoo deegaan ku magacaaban baa waxaa u dheesha dhalinyar barakaca u dheesho dhalinyar barakacan waxay u dheeshaa kooxa ka tirsan deegaanka ay u dheelaan marka wax maanta jiro oo kala gooni ma jirto keliya waxaa weeye magacii unbay kala wataan kuwana kasoo baxaan kaamkii bay kasoo baxaan kuwana waxay kasoo baxaan magaalada iyadoo dhalinyartaas kulligood ay saaxiib yihiin oo isku meelo fariistaan isku meelo ku caweeyaan isku meelo dee ciyaarta ay ka daawadaan intaasoo dhanba waxaa weeye waa dad is leh oo ma jiraan wax hadeer kala gooni ma jiraan laakiin koobka wuxuu ku magacaaban yahay isdhexgalka dhalinyarta soomaaliyeed marka waa sidaa la adligeed iyada nafteeda waxaa weye kooxa gooni ma jiraan laakiin wixii waa wax isku dhex jiro saas weye xaaladahooda dhalinyarada yaa idinka gacansiiya marka inaad tartankaasi qabateen oo dhalinyarada isku keentaan kuley inta waxaad isku keentay waa dhalinyartii hore u islaatay oo kubadda dheeli jirtay annaga ugu horeeyo dhalinyar badan baa jirta oo arrintaani aan ku wada tashanay sidii annaga dhalinyarteenna ugu fikiri lahayn wax soo saarkooda sababtoo a booska annaga joogno haddii annaga naloo garab istaagi laha ama aan heli lahayn dad annaga sida tan noo qabto waxaa naga soo bixi laha rag macquul oo maanta loo qaato gobollada ama ilaa iyo heer degma loo qaato maysan dhicinoo waxaa noqonay dad garab la-aan baan noqonay marka annaga waxaan ku fikirnay raggaagan cuslaaday in ay dhalinyarteena soo saaraan si dhalinyar macquul inoogu soo baxdo sideeda koobka hadda gobolada la dheelayo kaleente waxaa noogu muuqday ninkii la dhihi jiray facaad cabdirashiid oo ah dhalinyartii barakaca ka baxay magaalada tombosaaso kana soo qaybgalay koobabka aan qaban jirnay kasoo qaybgalay oo hore loogu arkay oon ku qaban jirnay garoonkaas cabdilaahi sheekh salax aan ku qaban jirnay ayaa hore loogu arkay saas darteed dhalinyar badan waa lagu arkay laakiin qofkii ugu horey nasiibkiisa noqda ninka ayuu noqday rajeynayna insha allah koobabka aan qabanayno in ay ka soo baxaan rag sida ninkaasoo kaleenta ah tartanka intuu socdo wax caqabada ah oo aad la kulanteen ma jiraan ilaa iyo haddeerto wax caqabada maan arag kulley wax dhibaatayna ma arag ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuu nabad noogu dhammeeyo nabad buu noogu bilowday taana waxay u sabab tahay isjeceelka dad jeceelka dhalinyarta ay isku qabaan iyo hamiga ay isku hayaan inay kubadda wada dheelaan wax dhibaatooyin weli lama aan kulmin waxaa rabaa inaan ku weydiiye marka afar iyo labaatan koox baa ka qayb gelaya tartankan ka socda magaalada boosaaso dhalinyarada ma waxaa jira wax dhaqaalaha oo aad ka qaadaan oo tartankaasi intuu socdo oo aad hadhow ku celin doontaan mise tartankan idinka ayaa dhaqaalaha bixinaya dhalinyaradana way ciyaarayaan oo keliya dhalinyarta waxaa weeye koobka dheelayso kharashaadka ayaga ayaan ka qaadnaa wax annaga jeebkeena aan ka bixinna ma jirto waa jiraan waxyaaba yar oo annaga ku kabno xitaa ninka garsoorka oo noo qabanaya annaga waxaan siinaa kharashaad baan siinaa taana waxay dusha ka saaran kooxaha dheli ay dusha ka saaran tahay marka kharashaadka annagaan dhalinyarta ka qaadno waa mid ayaga dib ugu celinayno waxa uun jira annaga inuu naga galo wakti iyo kharashaad yar oo markaas iska macquul adiga toban iyo wax shan iyo toban dolar noocaas ay naga galaan baa inteeda badan u badan tahay laakiin kharashaadkan dhalinyarta ka qaadan ayaan dib ugu celina annaga annagoo waktigeena iyo dhaqaalahan shaqaysana inta badan mararka qaar ku bixino oo ay tahay dee qof waa og tahay shaqaale markuu shaqo tago oo shaqadiisii kasoo tago oo uu soo baxo inuu koobkaas dhalinyartii u qabto oo shaqadiisii garoonkii berihii taaga garoonkii xaaqo nadiifiya ay tahay waa mararka qaar inaan shaqadayn ugu soo tagno ayay tahay oo annaga kharashkan annaga ku shaqaynayni xitaa aan garoonkii gelino fariinta u dambaysan dhalinyarta u diraya waxay tahay saaxiibayaal waxaan leenahay koobkan waxaan u qabanay isdhexgalka bulshada in aad dhammaan nagala shaqaysaan nidaamkiisa iyo wanaagiisa iyo ciddii bahda sboortiska oo markaana garab istaagayso in ay nala garab istaagaan dhalinyarta soomaaliyeed oo u qabanayna koobabka quruxda badan kaasi wuxuu ahaa aadan cabdinaasir cismaan oo ah guddoomiyaha dhallinyarada barakacyaasha boosaaso waxa uu tartan kubadda cagta ah oo dhallinyarada boosaaso uga furmay uu uga warramay waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha naadiga barcelona ayaa garaacday naadiga real sociedad oo rigorooyn ay kaga adkaatay si ay u gaarto koobka subarkaabaha faynalihiisa ciyaarta ayay ku dhammaatay gooli gool daqiiqadii dheeraadka loogu talagalayna waxaa laba iyo saddex rigorooyin ku adkaaday naadiga barcelona ciyaaryahanada dijong iyo grisman ayaa barcelona ka khasaariyay rigoorada hase yeeshee waxaa badbaadiyey ciyaaryahanka goolka u qabta naadiga barcelona terstegen messi ayaa ka maqnaa ciyaarta oo dhaawacmay ciyaartii ugu dambeysay naadiga barcelona ay ciyaartay kulankii ugu dambeeyey ee koobka laliga dalka spain waxaa barcelona ay sugi doontaa midkood kooxaha real madrid oo koobkan haysata iyo atletico bilbaw oo wada ciyaari doonaa samafanalihii labaad dhinacayo dalka talyaanigana naadiga inter milan ayaa guulmema ka gaartay naadiga fiorentina kadib markii laba gooli gooli kaga adkaatay kulan ka tirsan kooba italy oo ciiraan romalo lukaku ayaa daqiiqadii boqol iyo sagaaliy tobnaad gool guul u dhaliyey naadiga kubadda cagta inter milan ciyaarta gool gooli maraysay una saamaxday in naadiga inter milan ay kuwarfaynalaha u gudubto iyadoo fiorentina ay ka adkaatay artudo vidal ayaa naadiga inter goolkii ugu horreeyey u dhaliyey iyadoo rigoore uu markaasi dabadhaafiyay golwadaha naadiga fiorentina ciyaartana hogaanka u dhiibay hase yeeshee waxaa barbareeyey ciiraan christian come oo isagu daqiiqadii konton toddobaad naadiga inter milan goolka ka dhaliyey dhinaca kale naadiga yuventus ayay saddex gool iyo laba waxay kaga adkaatay naadiga genoa waxaana ciyaaryahanadaasi waxaana ciyaartaasi qaybkeed kooba italy ay naadiga kubadda cagta yuventus usoo gudubtay kuwarfanalaha koobkaasi waxa ay la ciyaari doontaa naadiga yuventus naadiga kubadda cagta inter milan toddobiyo tobanka bishan aynu ku guda jirno ee january taas oo ku beegan maalinta axadda ay soo socotaa dhinaca dalkaasi ingiriiska mancity ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga britain half albion kulan ka tirsan horyaalka dalkaasi tottenham iyo fulhamna gooli gool ay isla dhaaf waayeen maanta real madrid waxay la xeli doontaa naadiga atletic club kulan ka tirsan kooba spanish super cup samafinalihiisa oo ay wada dheeli doonaan dhacaya dalkaasi ingiriiskana arsenal waxay la dheli doontaa naadiga crystal palace xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal oo ciyaaraha inala socotiinaya halkaa ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana mar kale ayaynu dhinacii heesaha jalleecaynaa kusoo dhowaada heestan
ubax jacaylkuba xigmada qiyaastiyo ogobay jaleecada dhahaga buuxse wa ubax jacaylkuba xigmada qiyaastiyo ma abaado ma idlaado lagamana adkayste ma abaado ma idlaado lagamana adkayste dadnaa ruuxa ku aaminaye iyo wacaadilahaye dadnaa ruux ku aaminaye iyo wacaadilahaye ina lama ilaawe ina lama ilaawe halayeninaya
orod iyo ayaamba aadamiga isdhaafshee haddaan tahay aqoon mida anaku arbi maaye orod iyo ayaamba aadamiga isdhaafshee haddaan tahay aqoon mida anaku arbi maaye mana iisho mana oodmo alaanimu kalka arsha mana iisho mana oodmo alaanimu kalka arsha ha irnoobin adiguna lama amar daraadee ha irnoobin adiguna lama amar daraadee anigana awoodlio anigana awoodlio hayga tegin aqoongaab
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur idaacadda waxaa soo saaray axmed cali sheekh tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
inan yahay ilwaad quro iyo dumara maanti waxaad tahay ilaahay idil midu ku koobo inan yahay ilwaad quro iyo dumara maanti waxaad tahay ilaahay idil midu ku koobo in marehid cid marehid sidaan aan arkaaye in marehid cid marehid sidaan aan